sanadkii hore washington iyo london waxay cunuqabantay ku soo rogeen diamanta ruushka laakiin xaalku sidaas maaha midowda yurub magaaladan taariikhiga ahi waxay u muuqataa inay aad uga fog tahay furinta dagaalka yukrain laakiin xiisadda waxay kaga xidhan tahay diamanta ruushka badiba diamanta kayrin ee loo dhoofiyo midowda yurub halkan ayaa la keenaa ilaa rubuc ama in ka badan boqolkiiba caadiyan waxaa laga keenaa ruushka ukrain waxay in badan dabada ka riixaysa in la cunaqabateeyo diamanta ruushka iyaga oo sheegay in lagu maalgeliyo dagaalka halkani waa xarunta diamanta ee alrosa qayb waxaa le ruushka sharci dejiyayaasha qaarkood ayaa doonaya inay taas beddelaan waaxda diamanta ee anterweb waxay xagga hore kaga jirtay in ay joojiso diamanta dhiigu ku daato waana muhiim inay anterweb kaalinta hore kaga sii jirto joojinta diamantaas waayo diamanta ruushka iyaduna waa diamandii ku daatay laakiin warshadaha diamanta anterweb waxa ay ku doodayaan in haddii la cunaqabateeyo diamanta ruushka kumanaan shaqo lagu waayi doono haddii aan halkan lagu iibin meelo kale ayuunbaa lagu iibin doonaa waxaana lagu iibin doonaa xarumaha ganacsiga ee aan lahayn shuruucda lagu ilaaleeyo lacagta la maydho halkaasina ma laha shuruucda lagu ilaaliyo maalgelinta argagixisada duqa magaalada anterweb waxa uu isaguna ka soo horjeedaa in la joojiyo dhoofinta diamanta ruushka xafiiskiisu kama uu soo jawaabin codsi waraysi oo ay v o a ka dalbatay laakiin waxaa jirta meel ay iska waafaqsan yihiin siyaasiyiinta iyo warshadaha anterweb in la sameeyo nidaam caalami ah oo lagu ogaanayo helayana diamanta ruushka warbixinno ayaa tibaaxaya inay midowda yurub iyo dalalka kale ee warshadaha leh ka wada xaajoonayaan sida nidaamkani u shaqayn karo waxaanu filaynaa inay suurtagal tahay laakiin waxay u baahan tahay wada shaqayn ballaadhan iyo in si cilmiyeysan looga fekero su-aashuna waxay tahay yaa ka qayb qaadan doona iyo ku ekaan doontaa xafiiska van brent waxay raadiyaan diamanta ruushka ee la dhoofiyo iyo qaabka ay moscow u garab marto cunaqabataynta maraykanka iyo wadamada kale laakiin weli sharci dejiyayaashu waxay aaminsan yihiin in cunaqabataynta midowda yurub ay tahay muhiim iyo weliba nidaam lagu heli karo si loo ilaaliyo sumcadda antiweb oo ah xarun anshaxeeda dheemantu wanaagsan yahay